koonfur galbeed xaalufka dhirta halkeebuu la egyahay walaalow aad iyo aad bay u weyn tahay xaalufinta dhirta ayaa geedihii baa la jarayaa geedihii oo qoynaa kuwa qaleelka hataa ma ahan kuwii qoynaa la jarayaa waa la xaalufinayaa then ka bacdi waxay samaynayaan dhuxul bay ka samaynayaan dhuxushaas waxay noqonaysaa marka dhuxul oo la dhoofinayo meelaha kale iyo loo loo isticmaalay sidaas darteed xaalufintaas dhirtaas waxay tahay noloshii biniaadanka iyadoo lala dagaalay xaalufinta dhirta koonfur galbeed waxaa waaye zaaid zaaid ay badan tahay waxaan rabnaa inaan yaa xaalufinaya waxaa haalufinayay bini aadamka oo ku nool dadyoga ku dhaqan koonfur galbeed waa waxaa waaye human made disaster wax loo yaqaano waay waxaa waaye wax bini aadamka ayay gacantooda ay ku samaystaan midna waxaa waaye disaster natural waaye midna waxaa waaye madmain waa dadka bini aadamka waxyaabaha gacantooda ay ku samaystaan waaye marka xaalufinta waxaa samaynaya bini aadamka iyagoo markaas ka ganacsanaya oo loo dhoofinayo wadamada dariskeena ah ama maxaa lahaayeen nolol maalmeedkood ay ka raadsadaan nolol maalmeedkood ay ka raadsadaan sidaas darteed kuwaas oo xaalufin dadka samaynaya waa gartay marka inteebaa u badan deegaanada koonfur galbeed waa saddex gobole gobolkeebaa u badan xaalufka dhirta hadda walaalow horta gobolkaana hadda u badan gobolada dhan way ka socota sida micnaha waa la socota hadda kahor shabeellada hoose baraawo ilaa hadda tan dhuxushi bataalo oo hadda kor laga dhoofin jiray shabeellada hoose dhulkaa laga guri jiray gobolka bakool waa ka socotaa bay waa ka socotaa marka hadda maku dhihi karo gobol gooni ah maxaa lahay taargetka u badan yahay maku dhihi karo laakiin gebigooda waa ka wada socotaa waa gartay marka maxay saameyn oo dhalisay saameynta ay dhalan karto waxay tahay haddii geedihii la waayo roobabkii baa yaraanayo xaalufka hadda jira maxaa saameyn uu dhaliyey dadka deegaanka ku reebay abaara ba-an iyo waxaa ku reebay iyo micnaha xoolihii oo calafkooda waayay haddii uusan roob da-in bini aadanka wuxuu ku nool yahay deegaanta alle keenay bay ku nool yihiin deegaantaasna waxaa waaye manaafacaad bay u leedahay deegaantaasna waxay ku qubanaysaa ama ay ku da-aysaa meelaha oo geedaha iyo hoodadka ay ku yaalien marka wax ilaahay sameeyo waaye roobkan oo da-aya waxaa soo nuugaya geedahan badan dhirtan badan marka sidaas darteed saameynta ku yeelatay waxaa waaye abaaro fadban in ku dhacdo ay sabab u noqotay marka haddii uu xaalufka koonfur galbeed aad sheegteen inuu intaas la egyahay maxaa idin qorshaysan wasaaradda bey-adda iyo deegaanka hadaati annaga waxaa noo qorshaysan in annaga aan samayno wacyigelin badan aan samayno oo dadkii la sameeyo wacyigelin badan la siiyo oo ay fahmaan maxaa la dhahay impactiga ama saameynta ay ku reebi karto haddii ay sameeyaan xaalufinta dhirta ay sameeyaan dhibaatada ay ku reebi karto in la fahamsiiyo dadka fahamkooda in kor loo soo qaado waxaad arkaysaa qof bini aadam ah xoolo leh oo haddana sii jarayo dhirartii iyo waxyaabihii sii jarayo ma fahamsana dadka qaar marka in la fahamsiiyo oo la siiyo tababaro dheeri ah capacity building loo sameeyo ama xirfado ay ku shaqaystaan loo sameeyo kuwa aan xoolaha qabin waxay u baahan yihiin in la sameeyo waxbarasho la siiyo oo technicaly ah wax oo ayaga farsamo dugsiyo farsameedeed loo baro oo loo sameeyo oo wax ay ku bartaan oo xoogooda ay ku shaqaysan karaanwalaalow sidaa la socoto wasaaraddan waad cusub tahay hadeertan koonfur galbeed ku cusub tahay horta waa in la sameeyaa marka hore wacyigelin la sameeyaa dadkii la wacyigeliyaa ka bacdina tababaro la siiyaa weli waxaa rabnaa in wasaaradda waad cusub tahay waa ogtihiin sidaas darteed hadda hadafkeen iyo ujeedkeen waxaa waaye in annaga aanu samayno oo dadkaas capacity building aan u samayno hadafkeen ujeedkeena waaye qorshayaashiina dhowaa goorma inaad samaysaan dadkaas oo aad xirfado ay ku shaqaystaan u samaysaan oo aad ka wacyigelisaan xaalufka dhirta saamaynta ilayd walaalow hadafkeena dhow iyo mid fog iyo mid dhowba waa jiraa dhammaantoodaba waxaa waaye waqtigii ilaah yiraahdo un baa noo suurtagali kartaa haddana waxay u baahan tahay in gacan layska siiyo oon hay-adaha dowliga hay-adaha dowliga iyo kuwa dowliga ahayn oo qaabilsan humanitarianka oo kuwaas oo dadku caawin kara dadku caawin kara maxaa la dhahay si waxaas loogu fursado marka hay-adihii iyo qolooyinkaas in la xiriirno oo ama iyaga nala soo xiriiraan oon aan samayno visionkeen iyo missionkeen waxaa waaye hadafkeena dhow waxaa waaye mar waliba waxaan u istaaganahay in dadkaas faham aan siino waxbarasho aan siino